waxaan booqasho ku tagnay si aan wax badan uga ogaano xarunta badbaadada dhirta noocyadeeda kala duwan ee lagu xanaaneeyo magaalada jigjiga waa halka ay magaaladu ka qaadato dhirta dadweynuhu ay guryaha ku beertaan dhir fara badanoo kala geedsan baa kuwayaha ee meeshan taalla xagga bidacda magaalooyinka ku habboon meelaha waddooyinka ee maarata halbowlayaasha ku habboon meesha way taallaa geedi maxamed gaboohe waa maareeyaha hay-adda badqabka iyo badbaadinta dhirta laanteeda magaalada jigjiga waxa aan wax ka weydiinay dhirta ay halkan ku xanaaneeyaan halkan markaas waxa weeye goobta dhir fara badan baa taalo kala nooca dhirtaas iskugu jirta noocyo badan tii bidacda tii hadhka tii cunada dadka
dhirta halkan laga soo saaro ma ahan mid magaalada jigjiga oo keliya lagu beero sidoo kale waxaa la geeyaa gobolada deegaanka deeqa xasan cabdi oo isagu ugu yimid dhirtan magaalada goday ee xarunta gobolka shabeelle si ay dadka deegaanku u helaan dhirtan waxa uuna halkan ka qaadanayaa geedaha ay dadku doonayaan inay beertaan goobtan aan joogo goobtii lagu xanaanaynaya ama lagu barbaarinaya dhirta kala duwan ee furuudka roobiska nooc walbaba leh taas oo la siiyo gobollada iyo degmooyinka marka taasay ku barbaarayaan xafiiska beeraha marka halkan waxaan ka qaadanayaa dhir kala bedelan oo furuudka roobiska sida maangaha gobolka shabeelle gaar ahaan degmada guday una qaybanayna bulshada ku nool ee beeraleyda degmada guday goobtan xanaanaynta dhirta waxa ay baasha ku haysaa togo biyaha celiyo oo ay ree jigjiga u yaqaanaan gidibka waxa uuna muhiim u yahay dhirta iyo dadka deegaankuba sanadkanse waa uu guray waana saamaynta ugu badan ee ay dareemayaan dadku deegaanku waa kan mar kale maxamed gaboohe sababtaan halkan uga samayna waxay ahayd daraasaad baan samaynay ceel halkan waxa ku yaala gidhibkan oo la qoday dhowr iyo soddon sano ka hor ayaa biyo badan buu lahaa marka hadda xagga biyaha dhibaato badan baa naga haysata taas ceelkan wuu dhammaaday dhowr iyo soddonkaa sano weli ceelkaasoo dhammaaday lama arag waa sanadkii koobaad ee biyalaan ay ku dhacday biyuhu ka dhammaadaan deegaanka oo dhanna dhibaato macnaha dhibaato fara badan baa xagga biyaha ka haysatay siyaad bashiir xuseen iyo siyaad heersare idaacadda star f m magaalada jigjiga